بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu لله رب العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيina محمد وعlى آله وأصxaaبه أجمعين qال الإmام البخhاaرiي رحimه الله baab waxaan soo marnay baab inay tahay ka faصl sida raajixa waa sida ugu dhow ilaa aqwaal kale waa la sheegay xadaثna إbrahim بن المنdir أbu إسحاaq الحiزاmي qaala xadaanaa abu damra ismuhu anas ibni ciyaad magaciis waxaa la yihahdaa anas ibni ciyaad hadda ka hor waa soo marnay qaala xadaanaa muusa ibni cuqba muusa ibni cuqba ibni abi cayaash can naaficin ana cabdallaahi bni cumara radia allahu canhuma kaana wuxuu ahaa idaa dakhala alkacbata hadduu kacbada galo mashaa waa soconaya qibala wajhi xagga wejigiisa ayuu u soconayay xiina yadkhulu markii uu galayo wa jacala albaaba albaabkana wuxuu yeelay qibala dahrihi dhanka dhabarkiisa famashaa waa socday ibnu cumar radia allahu can xataa yakuuna baynahu wa bayna aljidaar ilaa uu noqda asiga iyo derbiga inta u dhaxaysa alladii derbigaasoo qibala wajhihi wejigiisa hortii ah qariiban min alaaati adruc ilaa inta udhaxaysa ay noqotay in ku dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun inay u dhaxayso sallaa waa tukaday markuu halkaa darbi intaa derbiga u jirsaday ayuu tukaday yatawaha almakaana wuxuu u qasdaaya makaanka alladii makaankaasoo akhbarahu bihi bilaalun bilaal oo u sheegay ana nabiya sala allahu calayh wasalam sallaa fiihi inuu nebigu sala allah alay slam ku tukaday qaala wuxuu yidhi walaysa calaa axadina ba'sun axadkeen wax dembiya dushiisa ma ahan in sallaa hadduu ku tukado fii ayi nawaaxi lbeyti shaaa jihooyinka beytka ama kacbada jihooyinkeeda meeshuu ku tukadaba axadkeen wax dembiya dushiisa maaha macnaha qofka inuu ku tukado fii daakhili lkacba meeshuu doono wax dhibaataa ma lahan laakiin ibnu cumar radi allahu canhu si gaara wuxuu u raadiyey mowdici nebiga sala allahu calayhi wasalam uu ku tukaday waana soo marnay ibnu cumar radi allahu canhu inuu ahaa shadiidu tatabuc biaahaari nabiyi sala allahu calayh wasalam mid aada u raacraaca aahaartii nebiga ayuu ahaa calayhi salaatu wasalaam marka bilaal radia allahu canhu uu u sheegay inuu nebigu sala allah alay slam uu ku tukaday fii daakhili lkacba waatou weydiiy u yidhahda xaguu ku tukaday markaasuu nebiga markaasuu bilaal u sheegay meeshiibuu u tilmaamay ibnu cumar radi allahu canhu kacbadii ayuu galay asagoo meeshii raadinaya derbigii marka sutrada u ahaa iyo ibnu cumar meeqay isku jirsadeen saddex dhudhun ayay isku jirsadeen laakiin waa min alqiyaam soo maaha mase waa min mowdici sujuud waa min mowdici alqiyaam meeshuu taagan yaha laga bilaabo ilaa derbiga saddex dhulun ayaa u dhexaysa alimaam albukhaari raximah llah xadiidkan wuxuu u keenay fi hada fii hada almowdic maadaama aan abwaabtani ay ku saabsan tahay maa yatacallaqu bisutra ujeeddada iyo shaahidku waa meeshaan min alaaثati adrucin xataa yakuuna baynahu wa bayna aljidaari aladii qibala wajhihi qariiban min alaaثati adruc ilaa uu noqdo asiga iyo derbiga xagga wejiga ka xiga inta u dhaxaysa ay noqdeen qariiban in u dhow min alaaati adrucin saddex dhudhun sallaa halka ayuu ku tukaday markuu u jirsaday saddex dhudhun ayuu salaada galay yatawaha almakaana yatawahaa waxay culimmadu ku macneeyeen ay yaqsidu wuxuu u qasdayaa almakaana aladii ahbarahu bihi bilaalun makaankii uu bilaal u sheegay radia allahu canh ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa fiihi inuu nebigu sala allahu calayh wasalam meeshaa ku tukaday qaala wuxuu yidhi ibnu cumar radi allahu can walaysa calaa axadina ba'sun axadkeen wax dembiya dushiisa ma ahaanin in sallaa haddii uu tukado fii ayi nawaaxi lbeyti shaaa jihooyinka kacbada meeshuu doono hadduu ku tukado wax dembiya iyo wax dhibaataa dushiisa ma aha baabu salaati ila alraaxilati walbaciiri washajari waraxli wuxuu baabu yahay asalaa ila araaxila hasha xaggeeda in loo tukado alraaxila waa annaaqa oo gaadiid ahaan markaa loo isticmaalayo walbaciiri iyo owrka xaggiisa washajari iyo geedaha xaggooda waraxli iyo kabaalaha xaggooda oo awrta loo isticmaalo ama la saaro saddexdaba xaggooda in loo tukado ayuu baabu yahay alraaxila waxay culammadu sheegeen cinda aliطlaaq in loo lagu magacaabayo ama loola jeedo annaaqa waa hasha mararka qaar awrka waa lagu iطlaaqaa iyo waxyaabaha kaloo la gaadiidsado laakiin fi lghaalib waxaa loo isticmaalaa hasha gaadiid ahaan loo isticmaalayo baciirkuna hadda waa macruuf waa awr washajar geed miya mase waa geedo waa geedo waa jamac mufradkeedu waa shajara ta'da haddii la xadfana waa jamac waa milu tamrin wa tamra tamra waa mufradka marka la jamcinayo maxaa leeyahay atamr ayaa leeyahay ta'daa la xadfaya marka washajar waa geedo waayo hal geed ma aha قال xدثنا محمد بن أبي بكر المqdمي أبو عبدالله الثقفي محمد بن أبي بكر المqdمي kunyadiis waxaa la yhahda أبو عبداللahi الثقفي البصري الثقفي waa mowلاaهم وlaysa min أنfuسiهim mowlahoodi waay ma ahan inuu ayaga ka tirsan yahay naصb ahaan qala xadثna mctamir mctamir بن سulayman بن طرخان التيمي أبو عبد الله أو أبو محمد هذا أبو محمد البصري culamada qaar waxay yidhahdeen laqabkiisa waxaa la yidhahdaa aطufayl waxaa loogu laqabeeyey biطufayl markii la leeyahay ataymi muctamir ibnu sulaymaan ataymi nisbadaasi ma ahan inuu ka mid yahay min bani taym qabiilkaas kama soo jeedo laakiin culammadu waxay yidhaahdeen nazla fiihim fanusiba ilayhim nazla fiihim fanusiba ilayhim ayaga ayuu dhex degay markaasaa loo nisbeeyey waa qabiiluu kusoo dhex dhaqmay oo wax badan la deganaa markaasaa loo nisbeeyey ee ma ahan inuu qabiil ka tirsan yahay can cubaydillaah bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm anahu kaana yucaridu raaxilatahu nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yucaridu raaxilatahu ee yajcaluhaa cardan yucaridu raaxilatahu macneed waxa way yajcaluhaa cardan ballaca ayuu ka dhigay fa yusalii ilayha markaasuu xaggeeda u tukanaayay raaxiladiisa iyo hashiisa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam dhanka ballaca ayuu u fariisinayay ama jihadaas ayuu iska xijinaya markaasuu ballac ahaan u qaabilayay xaggeedu u tukanayay qultu waxaan idhi afa ra'ayta ka waran idaa habbat irikaabu haddii geelu owdido adoo markaa aggeesa xaggiisa u tukanaya arrikaab waa alibil waa geela la gaadiidsado wa idaa habba alrikaab bimacnaa waa idaa haaja waa haddii uu kacowdido adoo xaggiisa u tukanaya ka waran qaala wuxuu yidhi kaana ya'hudu hada araxla raxligan ayuu qaadanayay raxliga asal ahaan waxay yidhahdeen culimmadu markii awrta la koraayo ama la isticmaalayo dushooda qofka uu ku fadhiisanayo waa alwaaxda ama ulaha isdhaafka ah ee dhabar ahaan ugu tiirsanayo dhabarka ka xigsanaya waxa la yihahda alraxl fa yucadiluhu markaasuu fa yucadiluhu fa yusallii ilaa aakhiratihi fa yucadiluhu wuxuu xaafidka ku macneeyey ay yuqiimuhu wuxuu ku toosinayaa uu ku aadinayaa tilqaa'a wajhihi xagga wejigiisa xagga wejigiisuu ku beegayaa fa yusallii markaasu wuxuu u tukanayaa ilaa aakhiratihi qaybtiisa dambe ayuu u tukanayaa aw qaala ama wuxuu yidhi mu'aharahu mu'aharkiisa ama meesha ugu dambaysa u tukanaya wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhaahday wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yafcaluhu mid arrinkaas sameeya ayuu ahaa ibnu cumar radia allahu canhu sidaasuu yeeli jiray xaafid ibn xajar wuxuu yidhahda takmila markuu xadiidkan sharaxay ayuu wuxuu yidhahda takmila takmila waa dhammaystir ictabara alfuqahaa'u mu'aharata araxli fii miqdaari aqali sutra fuqahadu waxay u wuxuu yidhahda waxay u ictibaariyeen mu'harata araxli raxliga mu'aharadiisa fii miqdaari aqali sutra sutrada qadarka ugu yar ayay u ictibaariyeen mu'khara ayaa culimmada qaar u dabdiyeen kelimadda mu'khara bidami اlmiim wa sukuuni اlhamza oo hamzana la reebayo wakhtalafuu waxay isku khilaafeen markaa fii taqdiiriha taqdiirkeeda ayay isku khilaafeen bificli dalika arrinkaas samaynti macnaha markii la qadaraya meeqaa lagu qadaraya fa qiila waxaa la yidhi diraacun dhudhun ayaa lagu qadaraya wa qiila waxaa la yidhi uluaa diraac laba huluaa diraac diraaca saddex meelood laba meel ayaa lagu qadaraya wa huwa ashharu asaana caansan wey in lagu qadaro uluaa diraac ayaa caansan yacni diraaca waa dhudhunka oo faruhu ku jiraan marka faruhu a xisaabsan yihiin way ku jiraan saddex meelood markii dhudhunka loo qaybiyo laba meeloodoo ka mida ayaa sutrada lala ekeysiinaya waa qadarka ugu hooseeya ee ugu yar sutrada marka shay sutra aad ka dhiganayso qadarkiisu intuu la eg yahay waxa qadarka ugu yar uu yahay inuu noqdo uluaa diraac yacni diraaca ama dhudhunka saddex meelood laba meel waa inay la eg tahay sutradaada diraaca xagu ka bilowdaa xusulkuu ka bilaabmaya xaguu ku dhammaanaya faraha ma ku jiraan iyo calaa casha waa ku jiraan waa ku xisaaban yihiin waa ku xisaaban yihin way ku jiraan markii marka lagu daro faraha iyo calaa casha lagu daro saddex meelooda u qaybinaysa laba meeloo ka mid ah ayaa kugu filan sutro waa waxa ugu yara sutro kugu filnaanaysa wax ugu dheer ma jiraan sutrada maya dhirirkeedu xad ma laha intay doonto ha dheerna dhirirkeedu ha la ekaado ballac miyaa shardiya inay waasic noqoto inay waasic noqotona shardi ma inay waasic noqoto shardima wax ballaaran ay yihiin wax dhuubanay noqon karaan nabiga calai slat slam uluu ka dhigan jiray soo ma ulna waa ka dhigtay sutra derbi buu ka dhigtay tiirow ka dhigtay hal buu nabiga calai slat slaam sutra ka dhigtay intaba waa soo arooreen marka wax waasica weynna waa noqon karaa sutrada wax dhuubanna waa noqon karaa marka xagga xajmiga laga hadlayo laakiin xagga dhirirka markii laga hadlaayo waxaa ugu yar uluaa diraac ayaa ugu yar waxaa jira xadiid la yidhaha xadiidu lkhat wuxuu noogu imaan doonaa fii buluuqi lmaraam wuxuu ka hadlayaa sutrada hadduu qofku wuxuu sutro ka dhigta waayo falyakhua khatan khad ha jeexo khad ha jeexo bimacnaa meel ha xariiqo xariiqintaasna sutraha ka dhigto xariiqin wax dhirira miyay leedahay wax dhulka laga jeexaya waxaa la mida marka xariiqintaasi cimaamad cimaamad caadiga qofka inuu iska dhigto ayaduna wax dhirira ma lahan laakiin cimaamadda haddii la laalaabo soo lama dheerayn karo waa la dheerayn karaa ilaa la gaarsiiyo ulutay diraac waa la dheerayn karaa marka haddaad gaarsiiso sutray kuu noqonaysaa laakiin haddii aad gogasho dhulka iska dhigto inta cuuscuusta meesha aad iska dhigto sutra noqon mayso ulutaa diraac ma dhamma haddaad xariiqdana sidoo kale waay xadiidu lkhad waa xadiid daciifa wuxuu noogu imaan doonaa fii buluuqi lmaraam insha allahu tacala waa xadiid daciifa sidaa darteed sutrada waxaa ugu yar qowlkan xaafid ibn xajar uu ku sheegay inuu yahay midka ugu mashhuursan qowlkaasaa sawaab ah axaadiidun ay u markhaati kacayaan baabu salaati ila sariir wuxuu baabu yahay salaada la tukanayo ila sariiri sariirta xaggeeda loo tukanayo salaada in sariir xaggeeda loo tukada ayuu baabu yahay baabkan wuxuu ku saabsan yahay sutrada ma noqon karaan wax hoos ka furan shay maalan dheer laakiin hoostiisu ay bannaan tahay hoostiisu hadday bannaan tahay macnaheedu waxa waaye wax dhulka ka kacaayo dheer kuma aadanin markaa sariirta dhexbartameed haddaad isku aadiso lugaha sariirta maaha sariirta lugay leedaha dabcan lugaheeda haddaadan isku aadin oo dhexbartamaha isku aadiso sutra ma kuu noqonaysaa sariirtaasi sutray kuu noqonaysaa baabkan wuxuu ku saabsan yahay arrinka in sutro aad ka dhigan karto wax dheer laakiin hoos ka furan sutro inay kuu noqon karto sida sariir iyo wixii la mida sariirta ama miis ama kursi waxyaabahaasoo dhan sutro way noqon karaan xadaanaa cumaan ibni abi shayba abulxasan cumaan ibni abi shayba wuxuu la dhashay abu bakr bni abi shayba cabdullaahi bni muxamed asigana waxaa la yidhahdaa cumaan ibni muxamed labadoodana waxa weyn abu bakr cumaan bni abi shayba weyn cumaan bn abi shayba ayaa ka weyn abu bakr bni abi shayba laakiin fi lcilmi labadooda waxaa horeeya abu bakr bni abi shayba abu bakr cumaan bni abi shayba wuxuu dhalay saaxibu kitaabi اlcarshi muxamed ibni cuثmaan ibni abi shayba aabbihii waay cumaanka kunyadiisa waxaa la yihahdaa abulxasan alcabsi cabsigu waa qabiila cabsiyiintu waa qabiil qaala wuxuu yidhi xadaanaa jariir waa jariir ibni cabdilxamiid can mansuur mansuur ibni muctamir can ibraahim ibraahim ibni yaziid annakhaci can اlswad waa aswad ibni yaziid can caaishata radia allahu canha umi اlmu'miniin qaalat waxay tidhi acdaltumuuna bilkalbi wاlximaar acdaltumuuna waxaad nala sintay bay tihi bilkalbi eyga walximaari iyo dameerka ey iyo dameeraad nala sinteen haddaan dumarkii nahay laqad ra'aytunii waxaan is arkay bay tidhi mudajicatan anigoo ku jiifa cala sariiri sariirta fayajiiءu nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam ayaa imaanaya fayatawasatu sariira sariirta ayuu dhexdhexaysanaya macnaa dhexdeedu isku aadinaya fa yusallii waa tukanayaa fa akrahu aniga waxaan karaahiyeysanayaa bay tihi an usanixahu an usanixahu bimacnaa an akuuna muqaabilahu inaan hortiisa isku beego ayaan dhibsanayaa fa ansallu markaasaan waxaan ka siibanayaa bay tihi min qibali rijlaya min qibali rijlayi sariir sariirta labadeeda lugood xaggeed ayaan ka siibanayaa xataa ansalla ilaa aan ka dhex baxo min lixaafi go-yga ilaa aan ka dhex baxo macnaha markaad sariirta ka degayso waxay leedahay si tartiibaan uga degaya ilaa aan go-y ka dhex baxo oo jihada sariirta lugaheeda aan ka dego nabigana calai slat slam wuxuu isku dhex aadinayay wuxuu isku dhex aadinayay bay tihi sariirta fa yatawasatu shaahidku waa halka fa yatawasatu sariira kelimadda fa yatawasatu waxay tusinaysaa nabiga sala allahu calay wasalam inuusan isku aadin lugaha sariirta inuusan isku aadin ee sariirta uu iskaga aadiyey dhexdeeda taa waxay daliilu tahay marka shayga asagoo hoos ka bannaan oo hoos ka furan in haddana sutra laga dhigan karo xaggiina loo tukan karo laakiin caaisha radia allahu canha arrinkan ay ka dagaalamayso waa arrintii nebiga calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday markuu ka hadlayo waxyaabaha salaada gooya wuxuu yidhahdaa salaada waxaa gooya almar'atu alxaa'id walxamiir ama walximaar walkalbu lswad saddexdaasuu nebigu sheegay caleyh isalaatu wasalaam almara alxaa'id waxaa laga wadaa gabadha qaangaarka ah iyo eyga madow iyo dameer saddexdaasba salaaday jaraan buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam caaisha radia allahu canha markii arrinkaa loo sheegay way diiday oo waxay tidhaahday annaga miyaa nugu shabahaysaan dameeraha iyo eeyaha miyaa nugu shabahaysaan arrintaasu sax maahan bay ti waxayna u daliishatay inay sariirta ku jiiftay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna xaggeeda uusoo tukanayay waxay tihi haddaba dumaraa salaad gooye sax maaha anaa sariirta ku jiifay nebiga calayhi salaatu wasalaamna xaggeega usoo tukanayay laakiin culammadu waxay yidhahdeen caaisha radia allahu canhaa waxay ka hadashay inay nebiga calayhi salaatu wasalaam xagga sutrada ay ka xigtay ama ay ku aadanayd xadiidkana muxuu ka hadlayaa waa muruur waa in la hormaro qofka musalliga walidaalika culamada qaar waxay yidhahdeen hooyoy caaishay leeyihiin waad jiiftay iyo maadan hormarinay dheh labada masalena waa kala duwantaha adiga waa jiiftay ee nebiga maadan hormarin calayhi salaatu wasalaam waxaa nebiga calayhi salatu wasalaam uu leeyahy salaada dumarku waa gooyaanna waa markay hormaraan waa kala duwan tahay muruur iyo irtijaa ayadaa caddaysay inay jiiftay markay baxaysay ahayse waxaan ka hoos waxaan ka baxay go-a oo xagga lugahan u degay ma sutrada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam inta u dhexaysa miyay martay ma marin saruurtii sariirtii ku diljiiftay markaasi jihada lugaha uga degtay maysan dhex hormarin nebiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa asigay sutrada inta u dhexaysa maysan marin bal waa sutrada ka shishawa ayada waxay ku duljiiftaa waa sutradii qayb ka mida ayay ku duljiiftaa xadiidkan markaa imaamu albukhaari raxmatullah caleyh wuxuu ka deliishanayaa waa fa yatawasatu sariira halkaas waa mowdicu shaahid baabun yaruddu lmusalli man mara bayna yadayh wuxuu baabu yahay yaruddu lmusalli qofka tukanaya waa celinayaa man mara qofkii maraya bayna yadayhi hortiisa yaruddu waa khabar laakiin macnuhu maxaa laga wadaa amara loola jeeda waa ha celiyo qofka tukanaya wuxuu iska celinaya oo iska dafcinaya man mara bayna yadayhi qofkii hortiisa maraya waradda ibnu cumara ibnu cumar waa celiya buu yidhi fi tashahud tashahudka dhexdiisa asagoo tashahud u fadhiya dad isku daya inay hormaraan ibnu cumar radia allahu canhu waa celiyey haddaad ku sugan tahay fi tashahud fi tashahud alakhiir ee qofkii uu damco inuu salaadaada hormaro ma sii daynaysaa ma waxaa la leeyahay maadaama salaaddii gabagaba ii marayso waa iska fasaxaya sax maahan ma daynayso waa inaad salaadda ka ceshato weli salaadaa ku jirtaa wa fi lkacbati iyo kacbadii dhexdeedba waa celiyey ibnu cumar radi allahu canhu fi lkacba waa soo marnay oo baabkii ka mid ahaa abwaabtii shalay aan qaadanay baabu sutra bimakata wagayriha baabay ku saabsanayd in sutra la samaysta maka iyo hayrkeed waxaan ku soo marnay in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sutro samaystay ibnu cumar radia allahu canhuna uu celin jiray asoo maka jooga inuu dadka ka celin jiray markay damcaan inay hormaraan salaadiisa taasina ay tusinaysay in haddii maka la joogay haddii hayrkeed la joogaba laga celinaayo ama la iska difaacayo qofka hortaada maraya oo dhex yacni adiga iyo sutrada inta idin dhexaysa maraya marka ibnu cumar radi allahu canhu fi tashahud wa fi lkacba labadaba waa iska celin jireen dadka damcaya inay salaadiisa hormaraan wa qaala wuxuu yidhi in abaa hadduu diido ilaa an tuqaatilahu ilaa inaad la dagaalanto mooyaane faqaatilhu la dagaalan hadduu diido ilaa inaad la dagaalanto mooyaane la dagaalanoo iska celi waxaa dhahaya ibnu cumar radi allahu canhu waqaala waa mucallaq waa mucallaq waa min kalaam ibni cumar radi allahu canh asoo mawsuulana waxaa soo saaray alimaam cabdurasaaq asancaani raximah llah fi musanafihi xadaanaa abu mamar abu macmar cabdulmalik bni camr almulaqabu bilmuqcad albasri qaala xadaanaa cabdulwaari waa cabdulwaari ibnu saciid qaala xadaanaa yunus yunuskan waa yunus ibni cubayd ibni diinaar yunus ibni cubayd ibni diinaar kunyadiisa waxaa la yihahdaa abu cabdillaah albasri can xumayd ibni hilaal xumayd ibni hilaal alcadawi can abi saalixin abu saalix magaciisa waa dakwaan ana abaa saciidin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam xaa xaa waa maxay waa taxwiilu sanad waxadaanaa aadam bni abi iyaas qaala xadaanaa sulaymaan ibn lmugiira alqaysi albasri qaala xadaanaa xumayd ibni hilaal alcadawi qaala xadaanaa abu saalixin asamaan samaanna waa la yidhaahdaa zayaadna waa la yidhahdaa macnaheeduna waxaa waaye subag iyo saliiduu gadi jiray oo ka ganacsan jiray qaala wuxuu yidhi ra'aytu abaa saciidin alkhudriya radia allahu canh abuu saciid ayaan arkay fii yowmi jumucatin maalin jumca yusallii asuu tukanaya ilaa shayin shay xaggii yasturuhu min annaas dadka ka asturay fa araada shaabun nin dhallinyaro ayaa wuxuu doonay min bani abi mucayd oo ka mida min bani abi mucayd ayaa wuxuu doonay an yajtaaza inuu maro bayna yadayhi hortiisa fadafaca abu saciidin fii sadrih abu saciid radia allahu canhu xabadkiisa ayuu dafciyey gacantii ayuu xabadkiisa inta saaray gadaal u dafciyey u gadaal u celiyey fa nadara shaabu ninkii dhallinyarada ahaa waa fiiriyey macnaha wuxuu fiiriyey meel kalau maro falam yajid muusan helin masaaqan meel uu maro ilaa bayna yadayhi ilaa hortiisa mooyaane hareeraha markuu fiiriye meel kalau maro waaye ilaa abu saciid hortiisa mooye facaada waa soo noqday liyajtaaza si uu u dhaafo oo u maro mar labaad wuxuu ku soo noqday si abu saciid u hormaro fadafacahu abu saciidin abu saciid ayaa dafciyey ashadda min aluulaa celintii hore mid ka xoog badan ayuu dafciyey fanaala ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu gaaray min abi saciidin abu saciid xaggiisa macnaa waa caayey abu saciid uu caayey oo salaaddii ku jira waa xanaaqay uma dakhala kadibna wuxuu u galay calaa marwaan marwaanuu u galay marwaan ibn cabdilmalik marwaan marwaan ibn alxakam marwaan ibn alxakam ayuu u galay oo markaa amiir ahaa fa shakaa ilayhi asiga ayuu u sheegtay waa u dacwooday wiilkii dhallinyaradaha baa dacwoonaya wuxuuna ka dacwoonayaa sida abu saciid ula dhaqmay fa shakaa ilayhi wuxuu u sheegtay maa laqiya waxa uu kala kulmay min abi saciidin abu saciid wa dakhala abu saciidin abu saciidna wuu galay khalfahu wiilkii gadaashiisa ayuu wuxuu galay calaa marwaana marwaan waa soo daba raacay markuu salaaddii ka baxay markaasuu asna ugu soo galay fa qaala wuxuu yidhi marwaan maa laka walibni akhiik abu saciidow maxaa dhacay adiga iyo walaalkaa wiilkiisa maxaa idiin sugnaaday macnaha maxaa idin dhex maray yaa abaa saciidin abu saciidu qaala wuxuu yidhi abu saciid samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yaquul waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya idaa sallaa axadukum ilaa shayin axadkiin hadduu u tukada shay xaggii yasturuhu min annaasi oo dadka ka asturaya fa araada axadun qofi uu doono an yajtaaza inuu maro bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha iska dafciyo fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu ha la dagaalamo innamaa huwa shayطaan midkaa hor maraya qofka tukanaya shayطaan way fii bacdi riwaayaat waxaa ku jiray innamaa macahu lqariin qariinkii ayaa la socda qariinka waa maxay waa shaydaankii asiga laasimaya ee ee fasahaadinaya shaydaanki asiga qariinkiisa ahaa ayaa maciise ahoo la socda marka inamaa huwa shayaan riwaayadda kalaa fasiraysa asiga shakhsigiisa shaydaana ma ahan laakiin shaydaana la xiriira oo ku soo riixaya inuu ficilkan sameeyo marka iska celi buu yihi nabig alay sla slam ha iska dafciy xadiidkan wuxuu tusinayaa haddii aada sutro samaysato oo sutro leedahay oo qofi doono adiga iyo sutradaada inta idiin dhexaysa inuu soo maro waa inaad iska dafciso wa maxaa yeelay salaadaada inuu hormaro wuxuu ku keenayaa naqsiguu ku keenayaa salaada saddexdii la sheegay mid ka mida hadduu yahana hadda salaadda waaba goynaya saddexdii la sheegay maxay ahaayeen almar'atu alxaa'id waalximaar waalkalbu اlaswad saddexdaas mid ka mida hadduu yahay salaaduu goynaya goyntaasi culammadu waa isku khilaafeen qaar waxay yidhahdeen waa qaطcu nuqsaan qaarna waxay yidhahdeen waa qaطcu buطlaan jumhuurulculamaa waxay qabaan qaطcigan inuu yahay qaطcu nuqsaan bimacnaa salaaday goynayaan macnaheedu waxaa waye salaada ajarkeeda ku nuqsaamay laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen maya salaadaa buraysa haddii sutradaada iyo adiga inta idiin dhexaysa qof dumara ay soo marto oo qaangaara salaadaada waa burtay oo aadan ka celin haddii dameer soo maro ama uu ay soo maro alkalb laswad salaadaadu way buraysaa ay waxay ku ximbaareen inay tahay qacigaasi qacu bulaan calaa kullin saddexdaas ha noqdaan ama kayrkood wax walboo salaadaada hormaraaya waa inaad ka dafcisood ka celiso axaadiitii marka aan soo marnay laba qaybo saddex qaybood ayay ku tacalluqeen kow marka hore in sutra in la samaysta ay sharcita sutradu in loo baahan yahay oo aan laga maarmayn yaa waayo dadka sutrada laga rabo waa soo marno waa soo sheegno dadkay sutrada ku waajibayso sida raajixa sutrada waa waajib waxay ku waajibaysaa waa qofka munfaridka ah ee keligii tukanaya iyo alimaam labadaas waa inay sutro samaystaan waa waajib sutrada waxaan kala soo marnay arrinka labada soo marna waxaa waaye sutrada qadarkeeda oo xadiidka ibnu cumar ku jirtay qadarka sutrada sida xaafid ibnu xajar uu sheegay culamo badanna ay qabaan waa uluaa dira axaadiidta qaarna ku soo aroortay waa uluaa diraac waa xagga qadarka inta ugu yar waa inta ugu yar baabkan marka wuxuu ku saabsan yahay mas'ale saddexaad markaad sutro samaysato sutradu difaacay u baahan tahay sutradan waxaad u samaysatay assutra macnaheedu waa maxay waa asturaad maxay asturaysaa salaadaaday asturaysaa salaadaaday xafidaysaa oo ilaalinaysaa adiga iyo sutrada inta idiin dhexaysa waa inaan qofno aadan u ogolaan inuu maro hadduu qofi damco inuu salaadaada hormaro waa ka dafcinaysaa waad u ishaaraysaa hadduu kaaga hakado ishaarada waad saasaad ku celinaysaa haddaad u ishaarto uu ku haka waayo waad dafcinaysaa waa celinaysaa hadduu celintii ka dhaga adeego oo isku soo riixo si xoog laha iskaga dafcinaya waa iska kala tuuraysaa dafcintuna mar walba waxay noqonaysaa alshal falshal marka ugu horeysaba dagaal bilaabi maysa qofka marka hore waa baraarujinaysaa marka labaad waad si tartiibaad u celinaysaa hadduu haddana aada isku soo maqiiqo ama uu isku dayo inuu xoog ku maro si xoog laa iskaga dafcinaysaa fa inamaa huwa shayaan midka saa isku soo maqiiqa usoo ordaaya waxa racdaynaya waaye waa shayaan waciidaana ku soo arooray in la maro qofka tukanayo hortiisa low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusalli maada calayhi min alimi xadiid maaha waa ziyaadadaas min alimi xadiidka kama mid ah waa faham ruwaadda gaar ruwaadda qaar ka mida xaggood ka yimid sida culammadu culamaa ulxadiid ay caddeeyeen hadalka nebiga alai slat slam kuma jirin ziyaadada ah min alimi low yaclamu lmaaru bayna yaday lmusalli maada calayhi lakaana an yaqifa arbaciina khayrun lahu min an yamura bayna yaday hadduu ogaan lahaa midka hor maraaya qofka tukanaya inuu afartan taagnaado ayaa uga khayr badan inuu qof tukanayo hormaro maada calayhi markii la fasiraayo maxaa la leeyahay min alimi kelimadda min alimi waa tafsiir ruwaadda qaar xadiidka ay ku fasireen markaasaa qaar waxay moodeen inuu xadiidka ka mid yahay sida culamaa ulxadiid ay caddeeyeen marka min alimi xadiidka lagu fasiraa ee xadiidka nebiga kama mid ahan afartankaasi waa maxay allahu aclam ma afartan maalmooda ma afartan biloodba ma afartan saacadoodba laakiin waa waqti dheer soo maaha midii laga dhigaba waa waqti dheer marka waa dembi waa imi inaad qof tukanaya hortiisa aada marto camdan ama haddii aadan u jeedin rabbanaa laa tuaakhidna in nasiina aw akhtana qofkaani waa qaldamay umana bareedin laakiin waxaa la rabaa qofka tukanaya ee salaada ilaashanaya inuu asiga salaadiisa dhowro oo qofka raba inuu maro uu ka ceshado salaada والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين